halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaalaatanka mitrband hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah oo bisha ogostna ay tahay sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana halkan wada jiro waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
ilaa saddex kunoo buug laba kunoo cinwaan qoraayaal ilaa soddon gaaraya adduunka dacalladiisa ee dalka gobolladiisa ka yimid waa la isku hela waa la isku barta in badanoo wax qori lahayd dadkay buwaagtooda weligood akhrin jireen bay heleen in badanoo buwaag raadinaysa buwaagtay raadinaysa oo magaalada aysan ka helin bay heleen in badanna dhiirigelin ayay maaragtay ay heleen
waa maxamed diini oo ka mid ah qabanqaabayaasha bandhigga buwaagta ee muqdisho oo shalay lagu soo gabagabeeyey halkaasi warbixin ayaannu idinka haynaa madaxweynaha galmudug oo ku dhawaaqay golihiisa wasiirada ayaad sidoo kale maqli doontaan sidoo kale waxa aanu idiin haynaa duufaantii katrina ee burburisay magaalada new orleans ee dalkan maraykanka oo maanta la xusayo sanad guridii tobnaad ee ka soo wareegtay iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida saraakiisha dowladda maraykanka ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay dilaan mid ka mid ah saraakiisha ururka daacish sarkaalkan ayaa ahaa qofka u qaabilsan daacish inuu dhinaca internetka ka soo qoro dadka ku hadla luuqadda ingiliishka ah waxaana lagu tilmaamay dilka sarkaalkaasi dhaawac culus oo la soo gaadhsiiyey ururka daacish afhayeen u hadlay hoggaanka dhexe ee ciidamada maraykanka oo lagu magacaabo cornel patrick rider ayaa sheegay in nin kala dilay oo lagu magacaabo junayd xusein uu ahaa qof ay si weyn u raadinayeen saraakiisha gaashaandhigga ee maraykanku junayd xuseen ayaa ahaa qof ku koray boqortooyada britain waxaana uu dhalinyarada amabase dhalinyarimadiisii ka mid ahaa kooxaha budhcadka ah ee jabsata internetka saraakiisha boqortooyada britain ayaa rumaysan inuu sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii uu dhafay dalka suuriya oo uu ka mid noqday dadka ugu firfircoon kooxdaasi daacish wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee bantigoonka loo yaqaano ayaa waxa ay sheegtay in dagaalyahanada kurdishka ah ay si guuli ku jirto uga saareen dhulka waqooyiga ciraaq oy gacanta ku hayeen kooxda isis ciidamada kurdishka ee loo yaqaano beshmerg ayaa waxa ay caawinayay duqaynta diyaaradaha isbahaysigu ay wadeen taasoo keentay inay la wareegaan dhul dhan laba boqol oo kilomitro isku wareega oo ka koobnaa toddoba tuulo oy gacanta horey ugu hayeen kooxda isis muuqaalo wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ay baahisay jimcihii shalay ayaa waxa ay muujinayaan diyaaradaha isbahaysiga oo burburinaya gaadiidka gaashaaman ee tiknikada loo yaqaanay isis ay lahayd
saraakiisha wadamada austria iyo hungary ayaa sheegay inay dhowr sarkaal soo xidheen kadib markii laga war helay dhimashada koob iyo toddobaatan qof oo meydkooda laga dhexelay mid ka mid a baabuurta xamuulka qaada oo ku sugnaa xuduudda u dhexaysa wadamada austria iyo hungary saraakiisha ammaanka ee dalka austria ayaa sheegay inay soo xidheen saddex qof oo u dhashay bulgaria laakiin xalay ayaa goor dambe waxaa tirada lagu tilmaamay inta u dhexaysa labaatan ilaa konton qof in meydkooda la helay taliyaha booliska ee gobolka ay masiibadani ka dhacday ee dalka austria ayaa sheegay in dadka dhintay kororkooda laga helay baasabooro ama waraaqo dhinaca aqoonsiga ah oo muujinaya inay ahaayeen dadkani dad u dhashay waddanka suuriya
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan laataafka soomaaliga idaacadda v o eda aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa galinkii dambe ee shalay lagu soo gebagabeeyey bandhiggii buugaagta oo ahaa kii ugu horreeyey oo halkaasi lagu qabto muddo aada u dheer faahfaahinta warkani waxaa inoo haysa wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho seynab abuukar
bandhigan waxaa lagu soo bandhigay buugaag kala duwan oo qaarkood ka hadlaya taariikhda soomaaliya waxaana buugaagta ka muuqday qaar ay qoreen siyaasiyiin sidoo kale waxaa ka mid ahaa buugaag ka hadlayay arrimaha bulshada sida maaweelada suugaanta jaceylka iyo kuwa ku qoran afafka ingiriiska iyo carabiga madax ka socotay dowladda soomaaliya ururada bulshada rayidka qorayaal caan ah siyaasiyiin iyo dhalinyaro ayaa ka qayb galay carwada bandhiga buugaagta iyaga oo buugaag iibsaday wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq cumar maxamed ayaa sheegay in xaalada ammaanka magaalada muqdisho ay suurto gelisay in bandhig la qabto mar uu buug ka iibsanayay carwada buugaagta innaga waxay noo tahay farxad gaara waana arkaysaan intaasoo oo ama qoraa ah buugaagtoodii oo halkan lagu soo bandhigay oo aan buugaag badan ka iibsannay oo aan rabnay inaan dhiirigelinno ummadda soomaaliyeed aad bay u dhiirigelinaysaa waxaa kaleetoon rabaa inaan fursaddan kaga faa'idaysto amnigana si fiican buu u sugan yahay yacni micnaha intaasoo qoraa inay magaalada xamar timaado oo ay bandhigan sameeyaan waxay ka turjumaysaa amniga magaalada siduu u yahay marka yacni amniga magaaladana si fiican ayaa loo sugay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaynu kaga soo qayb qaadanno bandhigan buugaagta waxaa buugaag saddex kun gaaraya kusoo bandhigay in ka badan soddon qaliley soomaaliyeed oo dalka iyo dibadiisa isaga yimid kuwaasna waxaa ka mid ahayd saynab aadan shardi oo qurbaha ku dhalatay kuna korta haa waxaan kasoo qayb galay bandhig buugeedka caalamiga ee muqdisho waxaweeyaankiisii ugu horeeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan kaga soo qayb galay buugaag aan u qoray caruurta soomaaliyeed waxaanay ka bilaabeen ugu horeyntii caruurta qurbaha ku dhalatay laakiin kuwa caruurta gudaha joogta ahina way ku jiraan horta mar walba waxaan u hiiliyaa oon u ololeeyaa waa af soomaaliga mar haddii intaas kumanaan qof oo soomaaliyeed ay dibadda u qaxeen milyuunaad baa lagu sheegaa waxaa dhacday in caruurtii soomaaliyeed ay af soomaaligii ka tegay ama aanay aqoonin waxaa kaloo jirta dadkii waaweynaa afka yaqaanay laftirkooga inuu afkii ka wiiqmay oo uu aad u tayo daran yahay oo afaf kale ay ku dhex daraan markuu horeyse waxaan kaga bilaabay buug aan buug taxano ah oo aan u bixiyey daadah daadah kelmada daadah qofaan garanayn ma jiro caruurta markay raad baranayaan ay socod baranayaan daadah baa la yidhaahdaa markaa daadahdii ayaan u isticmaalay afbaradkii ma fahantay marka sharaxaadiisu waxay ku socotaa ingiriisi naxwihii baan soo bandhigayaa ingiriisidii waa la fahmayaa xataa dadka yurub degan af ingiriis bay garanayaan oo ay si fiican u garanayaan kuwa maraykan jooga kuwa canada jooga kuwa australia jooga sidoo kale warsame cumar xuseen ayaa ka mid ahaa qorayaasha da-da yar ee carwada kaga qayb galay buug uu qoray oo ka hadlaya suugaanta soomaalida carwada waxaan kaga soo qayb galay buug la yidhaahdo maangarad oo aan qoray saddexdii sane ee u dambeysay oo aan ku ururiyey suugaan aan anigu curiyey ilaa shan iyo labaatan gabay ama maansaan ku qoray buuggaa baan kaga qayb galay carwada waxaan ka imid magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaan ahay arday wax ka barta jaamacadda camuud culumta dhaqaalaha iyo siyaasadda inaan buuggan qoro waxaa ka dambeeyey baan odhan karayaa qodobadu aad bay u jira badan yihiin laakiin haddii aan soo koobo waxaa igu dhaliyey inaan qoro kadib markaan ogaaday baahida aadka loo qabo in la helo meel loo tixraaco suugaanta soomaaliga ee sii dhimanaysa oo mar ahaan jirtay waxaa keliya in aadamaha kaga soocannahay taariikhaheennana iyo aan ku kaysanno soomaaliduna abka ab ay wax isugu gudbin jireen dadka iga caawiyey qoridda buuggan aad bay u jira badan yihiin ma soo koobi karayo tafaftiraha buuggan oo lagu magacaabo abwaan axmed maxamed maxamuud fiinland oo ku nool waddanka austria iyo ibraahim maxamed cabdiwadanin in la dhaho dhallinyaro badan baa iga caawisay inuu buuggan soo baxo maxamed sheekh cali diini oo hormuud u ahaa dadkii soo qabanqaabiyey bandhigan ayaa sheegay in si weyn looga qayb galay carwada buugaagta islamarkaana ay fursad isku heleen qorayaasha cusub iyo kuwii hore aqoonna layska kororsaday ilaa saddex kun oo buug laba kun oo cinwaan qorayaal ilaa soddon gaaraya adduunka dacalladiisa iyo dalka goboladiisa ka yimid waa la isku hela waa la isku barta in badanoo wax qori lahayd dadkay buwaagtooda weligood akhrin jireen bay heleen in badanoo buwaag raadinaysay buwaagtay raadinayso magaalada aysan ka helin bay heleen in badanna dhiirigelin ayay maaragtay ay heleen qoraayaal fara badanna meelay de shacbiyad iyo dad soomaaliyeed oo intan la eg oo daafaha adduunka kala yimid iyo magaalada muqdisho iyo iyagoona heleen inay buugaagtooda maaragtay guddoonsiiyaan oo ay uga sheekeeyaan marka ka qaybgalka dadka iyo iibsashada buugaagta sidee bay ahayd ka qaybgalka dadka aad buu u wanaagsanaa xataa wadooyinka waxaad xiran magaalada oo shalay iyo daraadba roob u da'ayay isku codcalis kun iyo wixii dhaafa unbay dadku ahaayeen maalintii boqolkiiba siddeetan dad dhallinyaro ah oo ama shaqaysta ama arday bay u badnaayeen maasha allah marka ka qaybgalka si qurux badan oo wanaagsan oo mararka qaarkood aanba is-iriba wadooyinka meel walba xiran halkay kasoo dhex duseen waxay ku tusinaysaa xiisaha loo qabo bugaagta iyo cilmiga iyo aqoonta ma maanta buu ku ogyahay qorshaha mise waxaa jiri doonaa fursado kaleod ku gaadhsiinaysaan gobollada dalka
ee kan maantu ku ogyahay sanad lana weeye insha allah oo sanadka dambe xilligan oo kale u dhici doona inta u dhaxaysase in meelo kale oo dalka ah la gaarsiiyo dabcan saan u weynaan maayo oo waa halkan waa xaruntii laakiinse in bugaagtaas iyo aqoontaas la gaarsiiyo meelo badan oo kale waa qorshaha waxaa noogu jira hadduu ilaha iraado cabdinaasir yuusuf macalin madaxa soomaali been koonfurta ee bartamaha soomaaliya waxa uu sheegay in wax lagu farxa ay tahay in muqdisho ay martigeliso carwo caalami ah oo ay ka qayb galeen qorayaal caan ah islamarkaana lagu soo bandhigo kumanaan buugaag xambaarsan aqoon kala gedisan carwo buwaageedan waxay ahayd mid aada u qiimo badan xilli wanaagsanna kusoo beegantay shan iyo labaatan sano kadib waa carwadii ugu weyneed ee buugaaga ee lagu qabto magaalada muqdisho dabcan waxaa ii soo baxday oraah uu yidhi allah u naxariistay doctor xuseen sheekh axmed kadare oo ahayd rag waa nin la diray iyo nin isdiray dabcan saaxiibkay maxamed diini iyo tiimkiisaba waxay ahaayeen dad ayaga isdiray oo howl weyn qabtay magaalada muqdishona wax weyn kusoo siyaadiyey waxaan rajeynayaa markaa sida bugaagta halkan taalay ay dad badan oo dadkii aqoonta lahaa ay kusoo bandhigeen bugaagtooda iyo dad magac iyo maamuus ku leh afka iyo dhaqanka iyo suugaanta soomaaliyeed ay halkan u yimaadeen in qof walbaba uu xooga saaro sidii u asagana bugaagtaas oo kale oo waqti u gelin lahaa uga mid noqon lahay noloshiisa in buwaag badan oo asigana uu ka faa'iidaysto dadkaas waqtiga badan geliyeen waxaan oran karaa aad baan farxaddeeda ay meel fiican u maraysaa dareenkaygan uu yahay mid aada u wanaagsan waa markii ugu horreysay oo bandhig buugaag oo ceynkan ah lagu qabto magaalada muqdisho oo sanadihii ugu dambeeyay kasoo kabanaysay colaado daashada in ka badan dhowr iyo labaatan sano xuseenab abuukar maxamed v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ee bartamaha soomaaliya cabdulkariim xuseen guureed ayaa xalay soo magacaabay golihii wasiirada ee maamulkaasi faahfaahinta warkan ayaa waxa aan ka waraystay cabdiwaaxid maxalin isaaq oo ah weriye ku sugan magaalada cadaado xuseen aad baad umahadsan tahay xalay ayaa xarunta madaxtooyada kumeel gaarka u ah maamulka galmudug waxaa looga dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada cusub noqonaya golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed ayaa ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada kuwaasi oo ka koobnaa afar iyo labaatan wasiir saddex iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo afar wasiiru dawle dhammaan marka laisku daro waxay noqonayaan konton iyo kow xubnood oo golaha wasiirada ka koobnaan doona inkastoo qaar ay joogeen madasha ku dhawaaqista xubnaha golaha wasiirada qaarna ay ka maqnaayeen haddana wasiirada cusub maantay ama xalay uu magacaabay madaxweyne cabdikariim waxaa kasoo dhex muuqanaya xubno saxiixayaashii kamid ah alusuna waljameeca maalin ka hor la galay madaxweynaha heshiiska ay wada gaareen oo cadaado lagu kala saxiixday imise xubnood bay markaa heleen ahlusunna waljamaca tirada hadda ahlusunna ay heshay waxaa kamid ah saddex wasiir iyo laba wasiir ku-xigeen wasiirada qaarkood oo aan aniga lafirkooda la xiriiray waxay ii sheegeen in xubnaha ka dhiman heshiiska iyagana la dhamaystiri doono si farsamo ah in hadda ay uga maqan yihiin balse ay ku qanacsan yihiin xubnahan haatan lasoo magacaabay tusaale saddexda wasaaradeed oo kala heleen waxaa kamid ah wasaaradda waxbarashada diin wasaaradda diinta iyo waqaafka iyo wasaaradda amniga saddexdaas wasaaradood ayay kala heleen laba wasaarad waxay ka noqdeen wasiir ku-xigeenno waxay u muuqataa in heshiiskii qaybo horudhaca oo ahlusunna galmudug ay la gashay in la gaaray inkastoo qaybo kale ka dhiman yihiin marka imka xukuumaddan loo dhisay galmudug ma waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka maamulkaas dhowaan ayuu la sheegay in la horgeyn doono waxaa la filayaa in baarlamaanka la horgeeyo guddoonka baarlamaanka iyo xubno baarlamaanka ka tirsan oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in dhowaan la horkeeni doono xubnaha golaha wasiirada si codka kalsoonida loogu qaado waxay sheegeen in xubnahan golaha wasiirada si deg deg ah madaxweynaha ay uga dalbadeen in la horkeeno maadaama dibudhac foogan uu ku yimid magacaabistii hore oo muddo ku dhowaad afartan iyo shan cisho horay ay madaxweynuhu uu lahaa in uu kusoo magacaabo waqti dheeraada oo shan iyo toban cishaa ku darsaday shan iyo tobankiina dhowr iyo toban ay haatan marayso islamarkaana ay baarlamaanku ka dalbadeen madaxweynuhu in deg deg uu kuhor ku horkeeno xukuumadda si codka loo siiyo shaqooyinka hor yaalana ay xukuumadda u bilowdo madaxweynaha lafirkiisa kulan ayuu la qaatay xalay markii lagu dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada dardaaran iyo wadahadal badan dheer ayuu madaxweynuhu la lahaa inkastoo kulankaasi saxaafaddu banaanka ka joogtay haddana warar aan ka helay waxay tilmaamayeen in madaxweynuhu uu kala hadlay arrimo ku aadan sidii shaqooyinkooda u wajihi lahaayeen halka xarumo ama saldhigyadii wasaaradaha u noqon lahayd loo heli lahaa sidii wada shaqayn buuxda xukuumadda lafirkeeda iyo baarlamaanku ay u yeelan lahaayeen qodobadaas ayuu madaxweynuhu si si gaara ugala hadlay xubnaha cusub ee golaha wasiirada waxaana la filayaa in door dhow la horgeeyo baarlamaanka codka kalsoonidana loo qaado lana dhaariyo sidan ka warqabno caasimada maamulka galmudug waxaa lagu dhawaaqay inay tahay magaalada dhuusamareeb marka ma la sheegay ilaa iminka waktiga ay xukuumaddu halkaa u wareegi doonto xafladii caleemasaarka ahayd cabdikariim xuseen guuleed waxa uu kaga dhawaaqay in si kumeel gaar ah cadaado loogu shaqayn doono hase haatee xuseeno ma uusan tilmaamin muddo cayiman oo ay kusii shaqayn doonaan cadaado balse xukuumadda cusub ayaa looga fadhiyaa dalangal inay u yeelato in wadahadalka lasoo dhamaystiro ahlu sunna waljamaaca gaar ahaan ahlu sunnada haatan maamulka ahlu sunna ee haysta xaruntii dhuusamareeb iyada ayaana laga sugayaa xukuumadda in ay wajahdo wadahadaladaasi lana arki doonay habka ay ugu qancaan maamulka ahlu sunna balse muddo kumeelgaar ah oo aan la cayimin ayaa madaxweynuhu tilmaamay in xukuumaddu ay ku shaqayn doonto magaalada cadaado
aad ayuu mahadsan yahay wariye cabdiwaaxid macalin isaga oo khadka telefoonka ee magaalada cadaado igu warramaya halkaad kala socotaana waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com islamarkaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da idinkaga imaanaysa magaalada washington
subax wanaagsan markale dhegeystayaaalkaad nagala socotaana waa v o a madaxweynaha dalkani maraykanka barack obama ayaa ammaanay magaalada new orleans ee gobolka louisiana inay kasoo kabatay kadib muddo toban sano ah oo kasoo wareegtay markii duufaantii katrina ay ku dhufatay bishii agost keedii sanadkii labadii kun iyo shantii duufaan xoogan iyo roobab da-ayey oo kaga soo dhuftay dhinaca badda gacanka ayaa sababay inay soo gaarto waxyeelo weyn louisiana iyo gobollo kale qalaasihii dhacay kadib duufaantaasi waxay tusaale u ahayd iskaashi la-aanta siyaasanta amaba dhinaca siyaasiyiinta kooxaha gurmadka iyo hay-adaha gargaarka deg deg ah iyo militariga iyo weliba jawaabihii laga bixiyey masiibada markii ay dhacday wariyaha v o eda debra block ayaa la kulantay madaxda hay-adda gargaarka ee degdega ee masiibooyinka kana jawaabtay waxaana ay kala sheekaysatay casharadii laga bartay dhibaatadaasi saare cabdi axmed ayaana inoo soo koobisa warbixintan duufaantii katrina waxa ay burburisay jembiyadii biyaha celinaya ee magaalada new orleans iyadoo ay sababtay in ku dhowaad siddeetan boqolkiiba daadadku ay harqiyaan magaalada isbuuciyo waxa ayna burbur u geysatay magaalooyinka kale ee dariska ah iyadoo guryo deegaan iyo goobo ganacsina laga wada cararay baabuur badanna ay burbureen doomana ay gaballo gaballo u googo'een tareenno iyo gaadiid waaweenna ay biyuhu ka sara mareen isugeyn duufaantaasi waxaa ku dhintay laba kun oo dad ah oo badidood reer new orland ahaa qiyaastiina hal milyan oo dada ayaa waxa ay ka barakaceen guryahoodii iyagoonan dib ugu soo noqon tan iyo wakhtigan waxaa la arkayay dad saarnaa saqafyada kore ee guryahooda markii ay duufaanta ku dhufatay si ay u helaan gurmad samata bixina iyadoo kumanaan dadan ah ay ku noqdeen dibadyaal taasoo tusaale fiican u noqotay kala daadsanaantii jirtay markaasi krayt fuyuged waa agaasimaha hay-adda masiibooyinka la tacaasho ee maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo fima madaxa hay-addaasina waxa uu ahaa tan iyo sannadkii labadii kun iyo sagaalkii wuxuuna sheegay in muddo aad u dheer ay qaadatay in go-aan la wada qaato markii ay masiibadu dhacday taasoo sabab u noqotay in dibudhac fara badan uu yimaado inkastoo fima oo ah hay-adda la dagaalanka masiibooyinka ee maraykanka ay ahayd mid la eedeeyay wakhtigaasi haddana viuget waxa uu tilmaamay madaxa hay-addaasi in si deg deg ah ay u qaadeen tallaabooyin tallaabo kastoo ay qaadayaanna ay ahayd miduu la socday gubernatooraha gobolkaasi kaasoo hay-addu ay caawinaysay inkastoo waxa uu yidhi fimo ay weli u hoggaansamayso hogaamiyaha gobolkaasi haddana waxa uu sheego viuget in waxa isbedelay tan iyo markii ay duufaantaasi katrina ay dhacday ay tahay iyadoo madaxda gobolka iyo kooxaha federaal kuba ay isla shaqaynayeen oo ay si wada jira isugu kaabayeen dadaalkooda haddii ay ahaan lahayd ayuu yidhi baadigoobkii milatarigu ay sameynayeen dadka kooxaha badbaadinta iyo injineerada intaba wuxuu kaloo intaasi ku daray mas-uulkaasi inay caawintay in hay-adda vima ay ka hesho qalab gargaar ah koongareska dalka maraykanka qalabkaasi oo si deg dega meesha loo geeyey waxa uuna sheegay in loo diyaariyey madaxda gobolka inay ka hortagaan masiibo kale haddiiba ay dhici lahayd waxaa ka mid ahaa ayuu yidhi waxyaabihii aan helnay cunto biyo iyo motooro iyo sidoo kale quburo isugu jiray cilmi baarayaal iyo badbaadiyayaal oo na soo gaaray xitaa inta uusan ku dhawaaqin gobernarka gobolkaasi inay jirto masiibo lixaadkaasi leh vigoed ayaa waxa uu ka walwalsan yahay dibudhiska goobahaasi ay burburisay duufaanta wuxuuna sheegay in muhiimaddu ay tahay in la dhiso guryo sees adag ku taagan oo kor loo qaaday sida ka socota haatanba new orleans waxaa jira deegaano weli dibudhis lagu hayo laakiinse waxaa sidoo kale jira kuwo kale oo soo noqday oo dhismay kana kabtay dhibaatadii duufaanta laakiinse aysan maankoodu dadku ka guurin masiibadii ku dhacday culayskii ay lahayd
aad ay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda ee debra blog halkaad kala socotayna waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan saaka idiin soo
xollayadudhugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay suken dhiibay dakhtar bay suken qori adna weheli madhaadan dakhtar bay suken qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay suken qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay suken qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dhayalhaw umalaynin dhuuxiyo lafahaai wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhananka geliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dhayalhaw umalaynine dhuuxiyo lafahay wa wax dhiiga kaajaqa hadduu dhugato geel qabo yaa codkaasi baxsan ee fannaankaasi adsaaka noo soo xushay malaadhaayahaygaay calaf lagama dhuumto maxamed cali burco burci ayaanu kusoo gebagabeynaynaa idaacadda balse intayna ka bixin xuseenow dadka baldhegahooda mar kale maqashay qodobadii wararka ugu waaweynaa mahadsanid sahra saraakiisha dowladda maraykanka ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay dilaan mid ka mid a saraakiisha ururka daacish sarkaalkan ayaa ahaa qofka ugu qaabilsan daacish inuu dhinaca internetka ka soo qoro dadka ku hadla luqadda ingilishka ah waxaana lagu tilmaamay dilka sarkaalkaasi dhaawac culus oo lasoo gaadhsiiyey ururka daacish dhinaca kale saraakiisha dalalka australia iyo hungary ayaa sheegay inay dhowr sarkaal soo xidheen kadib markii laga warhelay dhimashada koob iyo toddobaatan qof oo meydkooda laga dhex helay mid ka mid a baabuur taxamuulka qaada oo ku sugnaa xuduudda u dhexaysa australia iyo hungary aad baad u mahadsan tahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya qodobadii wararkayga u waaweynaa dhakhtar bay sukan qoray ee maxamed cali burci dhagihiina ayaan uga sii tegi doonaa anigoo sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadanba waxaan idin leenahay intaannu mar kale galabta hawada ku kulmi doonno inta ka horraysa heeskaasi sii dhegaysta
daktarbay suken qoray adna weheli madhaadanid dakhtarbay suken qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid daktarbay suken qoray adna weheli madhaadanid daktarbay suken qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid
This program has come to you from the Voice of America, Washington.